waxaan ku bilownay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo shalay galaab la hadlay dadweynaha reer jabuuti ayaa ugu hanjabay in dowladdu ay soo rogi doonto bandow haddii la yareen waayiyo dhaqdhaqaaqa lagu dhex socdo magaalada tallaabadan ayaa timid kadib markii ay dowladdu aragtay in ay sii kordhayso tirada dadka laga helay covid nneteen oo hadda ah siddeed boqol afartan iyo lix qof waryaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ku hadlay afka faransiiska ayaa marka hore tilmaamay bil kadib xanuunkan halkay maraysa xaaladdu bismillahi raxmaan raxiim asalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin sayidina wa xabiibina muxamedin sala allahu alayhi wasalam mes chers compatriotes au bout d'un mois d'épidémie
walaalayaal bil kadib xanuunkan waxaa la sameeyey oo la hirgeliyey siddeed kun boqol iyo afar iyo afartan baadhitaan iyadoo siddeed boqol iyo lix iyo afartan qof laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban halka boqol iyo laba qof ay ka kaceen oo ay ka caafimaadeen xanuunkan sidaasi darteed waxaa muuqata inaynu maalin walba ku sii durkayno tiro ka badan intii hore sidoo kale waxaa jirta oo baadhitaanadu ay noo xaqiijinayaan in xanuunka sababta uu ku fiday ay tahay dad isku gudbiyey oo aan ahayn qaybo cusub oo soo baxay iyadoo ayaandaradu ay tahay in dad badan oo dadkeenna ka midii ay weli la yeelsanayaan oo aanay kuba baraarugsanaynba xanuunkan waxaa xusid mudan in howlwadeennada caafimaadku ay ku guda jiraan dadaal xoog leh iyadoo dhinac kalena ciidamada ammaanka iyo militarigu ay dhaqan gelinayaan nidaamkii la dejiyey ee ahaa in qof waliba uu ku ekaado gurigiisa inkastoo bil kadib aad weli wadaan inaad dhex socotaan magaalada oo aydan tixgelin qiyaastii la kala durkayey oo aydan guryihiinna ku ekeen sidaasi darteedna taasuna ay mar kale sabab u noqoto in xanuunkuu sii fido
vous continuez à circuler, à ne pas observer les distances minimum, à ne pas vous isoler et à propager la maladie.
dhinac kale madaxweynaha jabuuti ayaa ugu hanjabay dadweynaha reer jabuuti inay soo rogi doonaan bandow haddii la yareyn waayo dhaqdhaqaaqa magaalada lagu dhex socdo pour l'instant grâce à dieu nous n'avons pas un nombre de décès important et c'est ce que nous
iminka ahaan waa alle mahadii oo ma hayno tiro badan oo dhimashaa waayo laba qof oo keliya ayaa ilaayo hadda u geeriyooday xanuunkan covid sagaal iyo toban dalkan jamhuuriyadda jabuuti haddaba waxa isweydiin leh xaaladan dhimashadu ay yar tahay ma sii socon doontaa haddii aynan wax ka bedelin dabeecaddeenna iyo qaabka hadda aynu u dhaqmayno jawaabtu waa maya sidaasi awgeed waxaan mar kale ku celinayaa in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha oo loo soo baxo keliya waxyaabaha daruuriga markaana welibana la tixgeliyo qiyaasta iyo talooyinka caafimaad oo ah kuwa keliya ee hadda lagu badbaadayo haddii kale waxay nagu kalifaysaa xaaladdu inaan soo rogno bandow taas oo ah ta keliya ee markaa keenaysa in si rasmiya guryaha loogu ekaado oo si la taaban karo uu yaraado dhaqdhaqaaqa dadweynuhu walaalayaal waa inaad ka mid noqotaan xalka lagu cidhiibtiraya xanuunkan balse ma aha inaad ka mid noqotaan dhibaatooyinka waxaan idinku yeedhayaa oo idinku baaqayaa mar kale inaad sideeda u tixgelisaan inaad ku eekaataan guryihiinna rabadaan muuse v o e jibuuti